الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا kolley waxaan ku jirnaa weli kitaab alxuduud iyo abwaabtii xadda zinada xalayna waxaa inoogu dambeeyey casharkii xadiiskii abu hureyre iyo zayd ibnu khaalid aljuhani ay wada warinayeen ee bal labadii nin ay rasuulka ilaahay isla yimi ee qadiyo ku tacalluqsanayd un zina iyo waxyaalahaas kolley waxyaalo xadiiska waan ka soo sheeg sheegnay ana xadiid kale umuuro kala duwan kulansaday oo de malaa halkan idin tilmaami laha xaafid ibnu xajar fatxulbaari xadiidku laga yaaba ijaaro inuu kasoo bilaabuu meelo badan kusoo arooriye laakiin kitaabulxuduud iyada dhexdeeda soo celiyo in kitaabulxuduud aada buu xadiidka dee riwaayaadkiisana u sharxay in fawaa-idda xadiidka laga qaadanayana markuu dhameeyo xadiidka sharaxiisiibuu waxyaalo badan oo xadiidka umuurihii aan kaba faa'iidaysanayna ah isagoo culimada khilaafkoodi iyo waxyaalahaasna soo noqlinayo bal waxaan leeyahay de ruuxuna waa roonta ay de ibtilaaci iyo baxsigi iyo taasi ama jaanibkaasi waa halkan idin tilmaami laha fawaa-idda xadiiskaas iyo bal umuuro kuba tacalluqsan bal haddaan horta ku yar horeeyo in yaroo aan xalay waktigu dee aad bu u yar cidhiidhihaayo sharaxay uga sugnayd isagana aan midhar kaba soo qaatana walow aan idin tilmaamay halkaas wuxuu halkan cibaaradii ahayd wacalabnika jaldu miatin wa taqriibu caamin ayaa waxaa sharaxa inooguba sugan inay tani ku xambaaran tahay inanku inuu bikri ahaa saasuu sheekhu ka cabiray kolley riwaaya jirta camr ibnu shucayb uu warinayay oo odaygan ama aabihii raaciyeyba walam yuxsin oo dee imaka waxba uma baahnin markaa xamliga halkan kuba sugan saasay ku xambaaran tahay oon ka qaadanayna jaldu miatin ee laftigu xataa dacwadii iyo markuu arrintiisa cardinayay buu kuba sugnaayo bikri buu ahaa arrinta laakiin kale uu sheekhu sheegay waxaa weeyaan inuu inankii qirtay xadiidkan hadda waa kan riwaayaadkiisa inooguma sugna bal riwaayadan inoo taalla horta naagtii may joogin inankuna wax ina tusaya inuu markaa goobjoog ka ahaa may jirin iyada taas wuxuu leeyahay inuu qirtuu ku xambaaranya wuxuu taa u leeyahayna aabbu hadduu yidhaahaa inankaygani waa zinaystay oo isagii aanu qiran looma aqbalayo taas arrintani waa xad iqraarkuna waa xujo ruuxa kuba kooban ee ruux kale wuxuma qiranayo taasba weeye bal markaa taas buu yihi laakiin waxaa jirta lafdi bukhaari oo kutubta kale kuma sugnayne bukhaari ayaa xadiidka duruqdiisa qaarkood ama riwaayaadkiisa ina ibni haada ayaa ku sugnayd bukhaari inankaygan markaa taasi ay tilmaamaysa waa joogay goobjoog buu ahaa isagii ma inkirsano markaasoo ma diidano waa kan le inankaygan baa ninta naagta kaba zinaystay oo macnaha dee bal sukuudkaasi iyo joogitaankaasi waaba mid arrin kale uu sheekhu halkan dhigtay oo ah aw yakunu hada iftaan haddii umuurahan doonaya in isku yar taagno macnaa waxaa hadalkiisa ku sugan laba ixtimaal baa meeshii jira inay xukum ahayd rasuulka ilaahay xukminayo oo dee ay tay in la fuliyo wacalabnika jaldu miatin wa taqriibu caamin iyo inay fatwo tahay haddii dee taasi dhacdo xukumkeedu waa sidaas arrintu ay tahay hadday xukum tahay de waxaa loo baahanaya ama bayinadii ama isaga iqraarkiisiba loo baahanayaa ruux kale iqraarkii ma hataa xadiid abi daawud iyo nasaa-i iyo xalay aan soo naqlinay ay kuma sugnayd nin dee u yimi rasuulka ilaahay oo qirtay inuu zinaystay oo dee shaabna waa ahaa markii xaddii lagu ogaa la weydiiyo haweeney mucayan ahayd buu sheegay iyadii waxay tihi been buu sheegaya isagiiba haddana xaddii qadafka oo dee sheegashadan imika isigii waa lagu fuliye ruuxii kale xataa u lahaa waa ruuxan waxaa wada samaynay iyada taas ictiraafkiisa uma noqonayo ictiraaf bal markaasa laakiin fatwada waxay kaga duwan tahay de waa iyadoo imika layna weydiiyo hadday ruux saasi ku dhacdo maxaa xukumkiisu yahay dee marka arrintii la fulinaya waxay u baahan tahay duruqdii lagu sugayey iyo caddayntii iyo wixii in la maro laakiin marka kale wixii haddii taa xukumkeedu waa saas baa la odhanaya haddii markaa ay fatwo noqoto oo macnuu noqdo inankaagu dee adduun sinaystay isagoo bikriyo xaddiisu waa intaas adduun sinaystay iyada looma baahanayo dee ictiraafkii iyo iqraarkiio arrintu ma ahayn xukun la fulinayo walow riwaayadka qaarkood waa ta aan leenahay inuu joogaa meesha timi isi waan in la fuliye xaddiiba iyada taas saldigiiba laguma fuliye arrin kaloo bal sharaxa iyaday uguba sugan halkana waxa weeyo iyadna muhima rasuulka ilaahay unays buu diray wuxuu u dirayna haweenaydii horena waxaan usoo aragnayba markay baaba waxyaalahan ay tahay ixtiyaadku wuxuu ku sugan yahayba asturkeeda bal waa kii aynu rasuulka ilaahay aragnay ruuxii u laqinayo si wuxuu iska aamuso ama kaba laamo isaguu leeyahy isagoo le waxaan waa sameeyey lacalaka qabalta lacalaka taas oo kale isagoo ka aamusayo kaba jeedsanaya halkanna waa kan rasuulka ilaahay cid u diray dee arrintiina waxaad moodaa bal arrintan soo baado oo soo baxtay inay tahay arrintuna waxay ahayd markay baabkaa noqoto tajasuskeed iyo tanqiibkeed iyo doondoonkeed inaanay ahayn in loo ixtiyaadooda satriyo dee ruuxii iscaddeeya ama bayin ay ku caddaysa mooye waxyaalihii kala dabagelkeedii bal si xad loogu oogo taasi inaanay dee si aynu xaadisa hore kuba soo aragnay ahayn markaa sheekhu wuxuu leeyahy isagoo taa tilmaamaya arrinku wuxuu ku xambaaraya diriddan rasuulka ilaahay diray unays diray calaa iclaam ilmara biana hada rajula qadafa bibna arrintan qadafaa yimo dee haweeneydina way ziyaysataa taala ninkana waa kan leh waa ogeysiin la ogeysiinayo ninkani wuxuu leeyahay waxaasay samaysay eh waxaad leedahay haddii de iyadu ay markaa ay inkirsan tahay xaq bay leedahay inay tidhaaho anigu ii qadfeeye oo i ceebeeye xaddii halayguma ogayo bal waa xaqa ay leedahay ogeysiinteed inay adigu hadday saamaxaysa iyo hadday dalbaysa iyo dee haddii arrin kaleba ay dhacdo sii dhacday oo ay qiranayseen macnuu markaa waxa weeya ujeedadiisu maha tajasus iyo bal qadiyadii oo la baadhbaadho la qodqodo si waaqicii loo ogaado ee waa arrintan dhacday si loo ogeysiiye iyo xaqan ay leedahay bal taas baa loo diray dee arrintu waxay ahayd ixtiyaad inaan halkan tanqiid iyo umuurahaas aan lalaba iman baa tan baabkeedu ahaa waxaanu leeyahay taas waxa weeye kollay kama maarmayno in ta'wiilkaa lalaba yimaado in xadda zina laa yuxtaaju lahu bitajasusi wataftiishi canhu wey oo xataa kii qirtay baaba ay ahayd ama loo laqinayeyba ama ba loo yar ishaaraya tacriidinayay ama loo sarbeebayay inuu iskaba laamo kii qiranayay bal masalan sheekhu waatuu kuba xambaaray bacsiguu soo qaadaya mawaajib baa sanoo kale hadday dhacdo haddii ruux la qadfo la yidhaha waxaasuu sameeyey in isagii la ogeysiiyo si uu ama bal xaqiisaa uu dalbo ama dee wixii kaleu kuba dhaqaaqayo mawaajib ba mise waa istixbaaba isagu wuxuu ka dhigayaa shaaficiyada agtooda asaxu inuu yahay waajib walow dee malaa taas in kalena ay leeyihin maya arrinta waa istixbaab ama imaamku waa mukhayar inuu diro iyo ruuxii ogeysiiye inuu iskaba daayo bal waa umuuraha imika halkan sharaxa inooguma sugnaa wax waan ka tilmaamay xalayto ee taas arrin kaloo kollay malaa aada u yar muhim ahayd oo halkana sulxiga faasidka ah wixii waa la celinayaayo xuduuduna sida ma aqbasho way nooguma sugan tahay xaafna xajar ba hadaladiisa waxaa kaba mid ahaa markay noqoto dee horta xaddan zinada iyo sariiqada iyo khamro la cabo iyo xiraabada oo kale fidye ma aqbalayaan waana lagu ijmaacsan yahay macnaa ujeedadu haddii xataa ninkii madaxda yidhaaha waxaan waxaan ugu bedelaynaa waan ganaaxaynaa oo waxbaa loo ganaaxaya laga qaadaya taas oo kale saa dhacda ama wax kalea loogu bedelaya iyada taas sharcan hadday tahay ma aqbalayso xaddii waa in sideedii loo fuliyo culimmadu mid bay isku khilaafsan yihin oo xaddu markuu qadaf yahay oo dee halkan inooguma sima qadaf yahay ruux baa la qadfay ruuxii xaq uu leeyahay weeyo tan xaq shaksigu leeyahay weeye haddii uu dalbado hadduu iska saamaxo uu dhacaya xaddi way dhacaysa hadduu iska aamuso haddaan dalabkiisu iman lama oogayo ee mudaalabadiisa lagu ogaayo laakiin taas oo kale waa xaq uu leeyahay wax loogu bedelo oo kaloo san oo kaloo ciwad kale ah oo xaddii loogu bedelo ruuxu kol hadduu hadduu doono uu isagu ridi kara wixii ma banaantay mise ma banaano taasna waxay raajax yeelaan khilaafaba geliyeen inay kuwa hore lamid tahayo iyadana aan waxba lagu bedelayn ee waxa wax lagu bedeli karaa waa qisaastii iyo ama naf ha noqoto ama daraf haba noqoto ruuxii lahaa ama ciddii warasadiisa ayd way dayn kartaa iyagoo qaadanaya magtii qaadanaya ciwad qaadanaya laakiin umuurahan imika xuduudaan hayno iyadu ma aqbalayaan fido in la bedelo ama ganaax iyo wax kale loogu bedelana sharcan haddii la fulinayo taasi iyadu wax banaan ma aha bal waayo arrin kale halkan culimadu tilmaamaan oo kale cibaaradan waaba de xaafid cibaaradiisi hadalkan uu yihi ina bni bal hada lafdiga bukhaari haddaan kaba tagna kana casifan cala mraأati hada horta hadalkan wuxuu uleeyay leeyihiin oo inankaygu ajiir buu ahaa waa isagoo leh dee waabay nooc yar macdire iyo ama wax loogu garaabi karaa meeshii taalo nin ma aha waxaan lagu yaqaanay nin naatii xoogay oo ma kufsaday ma aha waa dad isku dhex jiray dee isku dhex jiray oo isbartay oo meel wada joogay oo dee taas ulfadii iyo ikhtilaadkii ayaa waxaani kaba dhasheen taas wayna markaa taasay leeyihin culimadu de waa kollay madaarta iyo dhibta ikhtilaadku leeyahay ruuxii ragga aha hadduu haweeney aan ubadee maxar aan dee maxram aan maxramkiisa ahayn oo dee balmersan aan ajnabi kaba ah arrintooda ay noqotay inay isdhex galaan oo meel wada joogaan oo la sheekaysto oo kale adiyo goor dee waxa weeyaan waxay dariiqtaasi u noqonaysaa faaxishada ku dhiceedo oo umuurahan ikhtilaadka shareecadeenu ay uxarimayso in dadkaasi ay kala dheeraadaanna shareecadii ay tah oo waxa weeyaan umuurahan ba waxay sahlayaan fudaydinayaan umuurahan oo dee waa laba ruuxo issheeko bartay oo wada joogo o haddaan wax kale oo dee cabsi ilaah oo kale hor joogta aanay jirin shaydaanna waxaan u qurxinayo waxaa aada u sahlan in wixii laguma dhaco ujeeddadu waa madaarta ikhtilaadku leeyahay haweeney baa jirtay carab dumarkoodii balaa waxaaba la yidhaha waa xakiimat alcarab oo dumarkii carbeedtii ay xikmad badnay waxaan filaya inay jaahiliye tahay aad bay uxikmad badnayd fasaxo badnayd caqli badnayd dee ma si fiicanna way kaba dhalatay way lahayd ba ama amiirat alcarab ba ama dee meel sare adigu ayay ahayd haweenadaas baa la yidhaha waxaa la odhanayay hindu mint lkhus iyaadiya oo hindu mint lkhus iyaadiya markaa kuma sugna taasi fatxulbaari kuma sugna markaasa waxaa dhacday haweeneydaasoo aada u xikmo badnayd oo ee kutubtan adabka iyo xikam kala duwan ay lahayd iyo waxyaalo la weydiiyey iyo jawaabteedii iyo wixii ay soo naqliyaan oo dee mansib sarana lahayd sharaf lahayd ayaa addoonkeedii bay ka zinaysatay waa addoonkeedii bay ka zinaysatay meeshii kollay dumarka carbeedna ee axraarta ah zinadu aad bay ugu yarayd xorta ah waktigaasoo ceebbay iyaga kuba ahayd oo markii rasuulkii ilaahay la mubaayacoonayey maalintii fatxu maka dumarkii oo kale aayaadkii ama aayaddii dee walaa markaas waxa weeyaan baycat nisa ee suurat lmumtaxino kuba sugnaydna matalan taas uu kula mubaayacoonayey oo uu ahdi kaga qaadayay inaanay zinaysan haweenaydii mucaawiya dhashay ama hind hadaladeedii waxaa kaba mid ahayd awatazni lxuratu ya rasuul allah waa ti laynoo soo oo haweeney xor ah miyay zinaysataa rasuulka ilah dumarkay ku yaqaana ta lahayd waktigii jaahiliyadii waxaa waanu kaba xishoon jirnay waaba iyadoo dee la islaamay oo kale adugu balta addoonkeedii bay ka zinaysatay arrinta waa addoon iyadna sharaftaas bay lahayd oo su-aal baa la weydiiyey bal arrinta eegawaana kale markaasaa la yidhi maxaa dhacay adigoo dee mansibkaa lahaa arrintan ceebta weyne ay kaaga dhacdayoo waxay tidhi qurb lwisaadi waطul siwaad arrintani waxay kaba timi wisaad waa jamcu wisaadatin waa barkin barkinta dhawideeda siwaadna waa dee maxaadasadan hoos ahaan loo sheekaysto iyo waطul siwaad macnaa dee sheekaysi iyo haasaawo iyo iyadoo aadi dee loo sheekaysto taa dheerideeda oo macnaa waxay leedahay waa barkimo dhawideeda dee waa addoonkeediio kollay hadiyo goor meel isagii ku dhow bay seexanaysaa ila joogtaa way hadiyo goor way isdheehayaan iyo muxaadasadan ay laba sheekaysanayso ama dee kollay waa addoonkeedii uba shaqaynaye tuuli siwaado waxay leedahay munaajaadkan iyo muxaadasadan iyadna badnaatay iyo istimraarkeeda taas baa igu riday tiri waa taa arrinta waa ujeeddada waa ikhtilaadkii la joogii isbarashadii iyo taas ayaa waxaan ceebta intaa leeg iyadoo dee sharafta iyo magaca lahayda hindimita hoosil cidaayadii bal marka waxaan leynaha xadiisku waa dee cibaaradan bay leey culimadu waa tu tilmaamayso arrintu waxay kaba timi waa dee nin iyagii buu ushaqaynayaa la joogaa meel la joogaa taaso waa dad isdhex galo wada sheekaysanayo hadiyo goor isla gooni noqonaya tanaa dhib yaraysay arrintaasoo dee waa ikhtilaafku madaarta uu leeyahay iyo bal taas bal waa umuuro kaley intaa in ka badanna ee way kuma sugantahay qisadan hindimitul khusl iyaadiyana dee kutubta adabka iyo jaaxiliya baa bayaankiisiiyo kuma soo naqliyo kuma sugna halka aan sheegayay laakiin bal waxaan leeyahay umuuro kala duwan oo xadiiska waxyaalihii lagaba qaadanayay ee halkaa inii tilmaamay ayay kuba sugayiin baabu rajm lyahuudi ahli dimati fi sina baabu rajma yahuudi yahuudda rajminteeda ahlidimati dadka eedimo ahaa fi zina zinada figeedo hadday zinaysaan laguma rajminayo ee waa dadkii ahlu dimo ahaayee waddankii islaamka joogay hadday zinadani kaba dhacdo isula keen yimaadaan oo dee taas xukumkii shareecadeedna lagu fulinaya hadday iyaguna guur soo mareen waa la rajminaya bar taas buu baabkeedu yahay xadaثnي الحكم بن موسى أbو صالح qال xadaثna شعyب بن إسحاq qال أخبرna عbayd اللhi عن ناaفع أنa cabdاللahi بن cمر أخبرhu snadka hore inuu soo aragnay rag ayaanay dee barhkood ha badnaadee badha ayaanay badnaanin be cabdاللahi بن cمر baa u waramay oo wuxuu u waramay ناaفiع oo wuxuu ugu waramay أنa رasuul اللahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulki ilaahay utiya waxaa loola yimi byahuudiyin ku yahuudiya iyo wa yahuudiyatin mid yahuudiyad oo qad zanayaa zinaystay kollay sababtiiya way noo dambaysaa oo xadiid kale aynoo dambeeya ee laba zinaystay bay u keeneen yahuud baa uba keenay kollay xadiis waa inoo soo socdaaye sida dee riwaayaadka xadiidka iyo duruqdiisa kaleba inooguma timi oo kala du ee duruq kala duwan buu leeyahay markay arrintani dhacday bay yidhaaheen bal ay yidhaaheen aan isaga wax weydiino oo iyagana kitaabkooda rajmigii oonay bedelin baa weli ku sugnaa ha ka tageen camalfalkiisa laakiin naskiisii may bedelin oo may taxriifin markaasay yidhaaheen inoo geeyo hadduu waxaan rajmi ahayn oo ka fudud inoogu fatwoodo ilaahay agtiisaan taa xujaysanaynaayo waxaanu odhanaynaa futiya nebiyi min ambiyaik de waa nebi ambiyadaada kamida tan nooguma fatwooday oo xuja inoo noqonaysa de haddii rajmi inoogu fatwoodana aan iskaba diidno ee iyagaa deeta tan islaba yimi faindalaqa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa dee bal si hubsado kollay de malaa ayuu u yimi xataa jaa yahuuda yahuudi ilaa uu yimi oo waa dee kolle waa markan dee calamnimo dee qabiile ahaan iyo dee calamnimoba yar inta sirifka ama man in laga manciyo sarfigii keenayse markaan qabiilanimo eegna inaan xayi ahaan eegin iyo labadan cilaa wada kulmay way u yimaadeeno halkuu ugu yimina sida riwaayaadka iyo duruqda xadiidka qaarkood kuba timi meeshii ay ku dhiganayeenba towraad midaraas bay ka cabiri jireen oo waa beydkoodii haddii ay wax ku darsayeena ayuu ugu yimi faqaala wuxuu yihi maa tajiduuna maxaa helaysaan fi towraati towraad kitaabka towraada calaa man zanaa dee in ilaahay subxaana watacaala uga soo waxyooday in rajmigu ku sugan yahe waa ixtimaal dadkii iyagu yahuudoodee aqoonta u lahaa inay islaamay inay uguba warrameen be rasuulka ilaahay baa si dee iyagiina xujadii uguba oogo u yihi towraad maxaa ka helaysaan ruuxii zinaystay ee in lagu sameeyo ama xaddiisu maxay tahay qaalo waxay yidhaaheen nusawidu waanu madoobeynaayo madoobaynaynaa wujuuhahumaa wejiyadooda wanuxamiluhumaa waxaanu ku qaadaynaa daabad ayaanu kuba qaadaynaa wanukhaalifu waan isweydaarinaynaa bayna wujuuhihimaa wejiyadooda dhexdooda waan kala jeedinaynaa wayudaafu bihimaa waana lala wareegayaa dadkii si loo fadeexeeyo loo ceebeeya dadka lagu soo dhex wareejinaya macnaa waxa weeye waa iyagu habkay samaysteen markay xukumkii ilaahay kaba tegeenoo waxay yidhaaheen wejigoodaanu madoobeynaa ujeeddadu dhuxul baa loo marmarinayaa waa nooc tacziir un waana qaadayaan oo daabad ama awr ha noqoto ama wax kale ama dameere waxbaan saaraynaa bay yidhaaheen tukhaalifu bayna wujuuhimaana macnaa qadaadkoodaa laysu jeedinaya oo midna xaggan u jeedayaa iyaduna ama xagga kale ujeedaysaay oo macnaa dhinac uma wada jeedaan markaasaa weliba haddana dadka dhexdoodii baa lasoo marinaya iyadoo dee la ceebeynayo lagu fadeexaynayo taas baa ay xaddiisu tahay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa'tuu la yimaada bitowraati towraad keena waayo towraadna may bedelin oo dee waxyibaaba ahayd ama dee ikhbaar kale in kuntum saadiqiina haddaa arrinkaa ku run sheegaysaan oo leelina xaddii kitaabka towraad ku sugnayd waa sida ah oo taa ku run sheegaysaan bal towraadkeena fa jaa-uu biha way la yimaadeen macnaa rasuulka ilaahay wuu fadhiyaa halkood baytu midraaskoodii buu fadhiyaa almidraas markii hore uu yimina barkimay u keeneen uu rasuulka ilaahay ku fadhiistay towraad baa lasoo qaaday oo waa la keenay abi daa-uud baa xadiidka kollay duruq kala duwanuu isba leeyahay waayo xadiidku dee waa kan muslim noogu sugan oo bukhaariyo da kutubtii kaleba ay wariyeena ayaa riwaayo zayd ibnu aslam baana xadiidka malaa ibnu cumar kaba warinaya adigu ayaa warinaya riwaayadiisa ay ahayde rasuulka ilaahay markii towraad la keenay barkimadii uu ku fadhiyey buu ka kacay markaasuu iyadii u dhigay eeg waa towraad oo qeyb badani ay taxriif tahay muxaraf tahay laakiin qeyb dee kitaabkii ilaahay soo dejiyay ayaa iyadna kaba mid ahayd oo tan baaba kaba mid ah barkimadii uu ku fadhiyey buu ka qaaday oo ka kacay oo uu u dhigay oo waa la dul dhigay macnaa rasuulkii ilaahay kitaabkii towraad ahaa in dhulkii la dhigo iyadoo qeyb dhami ay muxaraf tahay muu ogolaan uu dhigay waxaana si abi daud sanadkuna waa xasan albaniyana uu taxsiiniya in uu yidhiba aamantu biki wa biman anzalaki intuu u dhigay adigaan ku rumeeyey iyo ciddii kusoo dejisay bal rasuulka ilaahay towraad buu saa yeelay iminkana waxaan arkaynaa oon arkaynaa dadkii dee masaajida joogay balte in kitaab qur-aana lasoo qaato halkaa lugtiisu ay taallo oo ruuxu dhigo isagoon waxba loo dhigin bal ay dhacdo barhkood inay lugtooda ku durkiyaan kutubtii oo taalla in laga tallaabsado qur-aankii lagaba tallaabsado iska daa kutubtii kale cilmiga qur-aankii baa taasiina arkayna rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh towraat ayuu barkimadii uga kacay oo barkimadii la duldhigay isagaa dhulkii ku fadhiistay isagoo le amanta abi daawuud bay inoogu sugantahay xadiidkuna waa xadiid xasana duruqda xadiidkan baabuu kaba mid yahay xadiidkan riwaayaadkiisa ayuu kaba mid yahay inagana taas de may jirin berye qaarkood de waa wax daahiro laga yaabaa labaatankii sanadee dambe iyo noocan ixtiraam la-aantee kolley adabtii awal hore markii cilmiga la baradayo taasoo beryaha hore iyo dad xataa kutub adab laba aqrisan ayaa dee marka la eego in kala qaadashadan wax la kala qaadanaya dadkii ka horeyse ay ula tacaamulayeen ama culimadooda ha noqotay iyo mashaayikhdooda dalabadii kutubtii waa wax dee la kala qaadanayay bay ahaydoo de beryaha hore may dhacayn iska daa xataa kitaab naxwa dhulka in la dhigo beryaha hore taas oo kale ruux haddaanu rixil haysan maradiisa u dhigi jira kitaab naxwa ah in kitaab saa dhulka la dhigo iska daa de qur-aan iyo tafsiir iyo xadiis iyo beryaha hore may jireen laakiin dee sanadihii dambe waa ma laatankii sanado dambe waxay naguba yimi weeye markii dee kolley adabtii ay jaanibkii cilmigii iyo adabtii ay kala hadheen marka horena cilmigii adabtii baa wada socday slugii fiicnaa iyo ixtiraamkii baa wada socday markay tii ay kala hadheen ayaan arkaynaa min kitaabkii qur-aanka dhulkii la dhigayo bal haddii la yidhaha kaba qaad ruuxu uu qariibsanayo dhici karta inuu qariibsado maxaa ku jabanba ay noqoto kitaab laga yaaba qur-aan baa ku sugan axaadiis baa ku sugan wax kalabaha kuma sugnaato arday ama macad ka yimi ama meel kalo inta halkaa dhigtay haddii safkii uu durkinayo lugtiisa ku durkinayana saasoo halkan ugu duwayana waa wax dee mulaaxada kolleyna waa arrin dee dhib la weeyaan oo dee markii adabtii iyo ixtiraamkii wix meesha ay kaba baxeen ayay waxyaalahaas yimaadeene bal rasuulka ilaahay saasuu yeelay towraad buu uga kacay barkimadiisii oo qeyb dhami ay muxaraf tahay qeyb dhami ay muxaraf tahay laakiin wax dee baaqi ahaa waa jiray deetuu yihi aamantu biki wa biman anzalaki intuu barkimadii u dhigay waa xadiidkana riwaayaadkiisa fajaa-uu bihaa way la yimaadeenoo faqara-uuhaa way aqriyeen xataa idaa maruu markay mareen biaayati rajmi aayaddii rajmiga markay mareen ayuu wada wadaca dhig alfata ninkii shaabkaa ama fatiha aladii yaqra-u bal kolley waxaa riwaayaadka qaarkood ku yimid nin cabdillahi bnu suuriya la odhanayo malaa caalim ahaa iyaga markaa agtooda inuu ahaa ka aqriyayay kolbaa islaamnimadiisay soo naqliyeen laakiin haddana waa ridoobaa lama yidhaaha ee waa nintaas ahaa in kutubta tafsiirka qaarkood iyo riwaayaad kutubta taariikhda sida dabar iyo keyrkiiba waxaa dhacay in si waxay ugu yimo macnaa dadkaad u yeedhisa arrinta la weydiinaya isagu ha kuba jiro ee nin uu rasuulka ilaahay dhaariyeyna way noo soo socdaa isaga laguma fasiray adigu kii aqriyayay baa muxuu sameeyey wuxuu dhigay yadahu gacantiisiibuu calaa aayati rajmi aayadii rajmiga wa qara- wuxuu aqriyay maa bayna yadayha wixii ka horreeyey oo ma horaa iyadiibuu ka booday inta inta ka horreysay inta ka dambaysa aqriyaya faqaala lahu cabdullahi bnu salaamin صxaabiga jliilkaa oo dee kitaabkiina la garanaya ayaa wuxuu ku yihi walxal huwa maca rasuuli الlahi salى الlahu عalayh wasalam maruu rasuulka ilaaho amar oo falyarfac yadahu gacantiisa halkan uu ku haya haka qaado halkaa uu gacantiisa ku haya farafacaha meeshii buu ka qaadayo faidaa taxtaa waxaa hoosteeda ku sugan halkii uu gacanta saaray aayat rajmi aayadii rajmiga ayaa kuba sugan dee kolley sababtay uga tegeenna way noo soo socotaa xadiidka albara ibnu caazib faamara bihima rasuulka ilaahay baa amray labadii muxsiniinna way guur horey soo mareenbe iyagii buu amray rasuulullahi sala allahu alayh wasalam farujima waa la rajmiyey qaala cabdullahi bni cumara ayaa wuxuu yihi kuntu waxaan aa fii man rajawmaa dadkii rajmiyey ayaan kaba mid ahaa falaqad ra'aytu waxaan arkay yaqiiha ninkii baan arkay oo markii dee dhagixi kuba dhacay iyagu uu xanuunsaday iyadna ay xanuunsatay isagiiba yaqiiha isagoo iyadii ka ilaalinaya min ixjaaris binafsi isaga isaga dhigaya oo dhagaxii iyada lagu waday ama wixii lagu waday ayuu isaga dhigayayba laakiin dee labadoodiiba waa la rajmiyo way dhinteen وxdثna زhير بن حرب qال xdثna إسماعيل yعني بن عlyة عن أيوب xا وxdثnي أبوالظاهر qال أخبرnا cبداللh بن وهب qال أخبرnي رiجاaل من أهل العلم mنهم مالك بن أنس cبداللh بن وهبي baa le rag أهلcلمiga kamida ii waramay raggaa waxaa ku jiray مالك بن أنس مxوu yihi أنa ناaفعا أخبرهم oo ragga waxaa dee malik ibn anas intii kale laynooma magacaabina lakin waa culimo dee raggii mashaaikhdiisa kaba mid ahaa alamdulilah rab alamin marka malik ibnu anas ayaa waxa weeye kamid ahaa raggaas marka waxay yidhaaheen iyaguba oo maali ku jira ana naafican akhbarahu naafic baa u waramay wuxuu waramay can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rajama waa rajmiyey fi zina ay bisababi zina yahuudiyeyni laba yahuudi ah rajula nin iyo wamra'atan haweeney zanayaa zinaystay faatat ilyahuudu yahuud baa dee waa intii aanu rajmin weeyaane yahuud baa timi oo ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam bihima iyagii bay u keeneen iyagoo islaam bal xukumkii tawraad ka khafiifsan haddaa kaba heshaan wasaaqu way kaxeeyeenoo alxadiida binaxwihi markii hore waxaan soo aragnay xadiidka waa xadiis naaficune cubaydullaahi baa warinayay imika se riwaayadan ayub waa mid oo waa naafic uu ka warinayaa rag kale oo maalik ku jiraana naafic bay ka warinayaan jamcu markaa waa ayub iyo maalik iyo qolooyinkan kale uu ibhaamiyey ayaa xadiidkii bay kaxeeyeen binaxwi xadiidkii hore aynu kaba soo baxnay cubaydullaahi xadiidkiisii aaway mid laba mid ah waxadahana axmed ibnu yunusa dee kolleysan marar badan soo aragnay waa axmed ibnu cabdillahi ibnu yunus imaamkuy قال xdثna زhayr wإn mعaaوyة qال xdثna mوسى بن cقبة عن ناaفع عن iبن عمر أن اليهوuda jaءوا إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم برaجuل minهم وامرأة qad زنayaa زinaystay وsaaqa mوسى بن cقبة imika weeye isagaa نaaفع ka warinaya waa min أئmati waxa weeyaan de الsيr والمغازي bal isagaa la yidhah مغازidiisa aصح المqاsiba waa صغاar الطaaبعين وsaq xadiiثa binaxwi xadiiثi cubaydاllahi can naaficin xadiidkii bal xadiidkii bara ayaa inoo bilaabmi doona in sha allahu tacaala xadiidka ta inooguma sugano daliil wuxuu u yahay siuu dee tarjamadiiba ay ahayd inay waajib noqonaysa ama lagu ogayo xadda zina ruuxii kaafirka ahaa arrinkiina waa rajmi rajmigiina waxaynu soo aragnay inay shardi u ahayd muxsan inuu ruuxu yahay ee ixsaankiina horta ruuxani inuu baaliq caaqila yahay nikaax saxiixana uu haweeney kula kulmay taas baynu soo aragnay bacd alculamaa islaamnimo way shardiyaane laakiin xadiidkani wuxuu inoo keenayaa ixsaanka inaanay islaamnimo shardi u ahayn hadday islaamnimo shardi u tahay dee tan kumuu oogeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ala waa qowlka maalikiyadiyo arrinta kale xadiidka markaa inooguma sugan xagga in lagu oogayo hadday dee ixsaan meeshii jiro xaddii lagu oogayo markay inaga isula keen yimaadaan weeye oo dee xukumkeennii baan kuma fulinaynaa towraad way iswaafaqeen lakin dee rasuulka ilaahay xukumkii ayuu kuma fulinayay si ilaahayba suuratu maa-ida ku amraye waxaa kaloo dee inoogu sugan taa kaba ratimaya guurkoodani inuu ansaxayo oo dee iyagu hadday si ay isyaqaaneen isu guursadaan guur guur la ictibaarinayo weeyaan oo dee nasabna ku hareerayo iskuna dhexlayaan iyaga toodoo haddii guurkoodu aanu sixo lahayn dene waxaan idhi nikaax saxiixa ninkii ugu taga haweeney ayaa muxsan noqonayo xataa deeg nikaaxaan shareecadu sugaynoo nikaax faasid ah hadduu kula kulmo ixsaan meeshii ma jirayo muxsan lama odrhanayo ee nikaaxoodii markaa iyadana sixadii nikaaxoodu waa inooguma sugan tahay haddaan nikaaxoodu aansixin ixsaankoodu meeshii ma sugnaadeen dee haddii aan ixsaan sugnaanna lama rajmiyeen bal taas iyada waa ta xadiidka inooguma sugan arrinta kale inoogu sugana kufaartu hadday isula keen yimaadaan oo maxkamadde iyagiibaa qaanuunkoodii makaan wax ku xukumaynaa koodii baa lagu xukumayaayo waan ka tagnay kenya laakiin dee marka islaamnima lagu dhaqmayo hadday isula keen yimaadaan qaadigii muslimiintu xukumkii shareecadeenna ayuu kuba xukumaya waa sidan rasuulka ilaahay yeelay salawaat ullaahi wasalaamu calayh su-aashan uu lahaa rasuulka ilaahay towraad maxaa kaba helaysaana arrintu may hayn in iyaga taqliidkood kolley waxyibaa dhici karta inuu jiray ama dee saxaabadaasoo islaamtay si cabdillahi bnu salaamiya ay kuba warrameen maaha inuu xukum doonayay inuu xukumka xaggooda kaba ogaado ee waa kitaabkoodii bal imanka kitaabkeenii ma rumaysnaa koodii way rumaysnaayeen sixadiisii bay ictiqaadsanaayeen arrintanna way ku sugnayd markaa ilzaam la ilzaaminayo wixii ay ictiqaadsanaayeen sixadiisa oo kitaabkoodii o sixadiisa ictiqaadsan yihin bay ka tegeenoo waa ilzaaminkaa la ilzaaminayo ayaaba ahayd oo dee tan rasuulkii ilaahay lahaa maxaa helaysaan may ahayn iyaga inuu xaggooda wax ka ogaado dee waxa ay yidhaaheen un uu ku dhaqmo kuba camal falo bal taaba wey bal markaa xadiidka kale intaynaan gelin oo yar moodo ay waxyeel ku yar kala duwan yihin xadiidkan iminkaan kaba soo baxnay han kaba dheeraadee cibaarada nusawidu wujuuhahumaa wa nuxamiluhumaa kollay hadalla ii yar dhacay ama meelo qaarkood noo garan kara dabcadayda iyo inay dee dabcaadkiina iswaafaqayaan halkaa markuu nawowi qabanayay raximah اllahu tacaala nusawidu wujuuhahumaa wa nuxamiluhumaa ayuu hi nusawidu wujuuhahumaa waa caadi kollay waana taaan sheegno dhuxurya bay marmarin jireen waana inoo dambaysaa xadiidka baraa bay inooguba iman doontahay cibaarada nuxamiluhumaa buu yihi nusqooyinka intooda badan saasaa dhacday barhkoodna maxaa dhacay dee iyadoo jiim un halkaas ay timaado intii kale isma bedeleyso markaa nujamiluhumaaba laba yidhaaho ama nujmiluhumaa barhkoodna waxaa dhacay bu hi nuxamimuhumaa ee laakiin way isku dhow dhowyiine nuxamimuhumaa nusawiduhumaadii bay la mid taho iyada way yar fogtay taasi macni waa iskuba dhawaadeene bal aniga cibaarada ii dhacdayba ah fa macna alawali naxmiluhumaa cala alxamli saasaa ii taalla bal qolooyinkiina kalema cala aljamal miya maxaa yaala adiga unba taala kollay dabcaan eego qadiim ahaydna waa sidii taalay n waayahay n nuxamilo cala alxamli xamligu iyadoo horta dee ma n idaha kuwada yaryar iyo baraarka iyo halkan dee wax wax lagu qaadan maaha ee kollay sawaabku wuxuu noqonayaa nuxamiluhumaa cala aljamal walow nusqadii kale aan eegayna saa tiinana ay taalo ya may tahay waa ii dambaysaa taas nuxamilhumaa markaa waxaana jirtay kitaab kitaabkan kasoo naqlinaya una nawowi buu hadalka kasoo naqlinaya sidan usoo naqliyo isagoo halkaa isagoo nawowi kasoo naqlinaya wuxuu qortay nuxamiluhumaa cala daabati oo lafdigaa xamli bedelkeeda ama jamal bedelkeeda cala daaba buu qortay laakiin horta lafdigu xamli un ma noqonayo xamli haddii aan nidhaahno xayawaan kaba dhigno iyo haddii masera ma noqonaysa iyada taase de ima cala aljamal ama daaftaabo arrinta kale wuxuu macno haani waxaa ii taala nujamiluhumaa jamiica cala aljamali kollay kitaabkaa kaleen arkay isagoo kasoo naqlinayo nawowi halkaa cibaarada waxaa taalay najcalhumaa jamiica halkaa oo macnaha nujamiluhumaa baa macnuu yahay najcaluhumaa jamiica cala aljamali labadoodiiba waxaan yeeraynaa adigu waxbaan ku qaadayna adigu macnuu waxa wey waxbaan saaraynaa daabbaan saaraynaaye bal lafdigan ayaa iyadana bedelkeeda nujamiluhumaa najcaluhumaa baan arkay kitaab kale oo cibaaradan soo naqlinayo nawowi u tiirinayo bal isagu saa soo dhigtay nacam waxaan qoran jima qoran bs najcaluhumaa lakin waxaan daynaya de in ayn iyo ay soo kordhaan najcaluhumaa adigu macnuhu se macnu waa inoo cadiya waa taas oo kale bal xadiidkan kale ay imaka waxa weeye noo socdana in shاء الlahu taعalى waan arki doonaa obkan xadaثna yaحyى بن yaحyى وabubكر بن abي شhaybةa kilاahma عan abي معaaوiyaةa qala yaحyى أخbarana abu معaaوiyaةa عan الأعmaشh عan cabd للahi بn murة عan الbarاء بn cاazib qala anahu qaal sanadka dadkeeda waa dad aynu soo wada aragnay cabdالlahi بn murة alkhaarifina habeen dhaweydna alhamdanina waan soo haynayba waa nin taabiciintii dhexe kaba mid oo acmashka dee dabaqaadkii ka horeeyey ah bara ibnu cazimna waa saxaabi jadiid oo dee asxaabtii yaryarayd oo ansaareed oo maalintii beder waa waxaa lagu tiriyey inuu yar yahay oo saasaaba loo reebay walow dee kollay dagaalkii dambe uu uxud uu joogay aabihii caazib ibna waa saxaabi isaguna asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid ah qaala bara bnu caazib ba wuxuu uhi mura waxaa lala maray cala nabiyi sala allahu calayh wasalam biyahuudiyin ku yahuudi ah muxamaman xaariya iyadoo la madoobeeyey wejigiisii oo dhuxul la marmariyey majluudan la uleeyey oo la jeedlay fadacaahum uu u yeedhay sala allahu calayhi wasalam yahuud buu u yeedho faqaala wuxuu yidhi bal waa ti aan lahaa waxbay ku yar kala duwan yihiin riwaayadii hore xadiidkii ibnu cumar waxaan soo aragnay inay iyagu eeg lafdigaa ahaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam utiya biyahuudiyin wayahuudiyatin qad zanaya iyagaa soo kaxeeyey rasuulka ilaahay bay u keeneen iyagoo bal xukunkoodii ay iyagu yaqaaneen inay ka tegeen ka fudud balka ujeedadoodu ay tahay bal inay rasuulka ilaahay kaba helaan halkana maxaa inooguma sugan ruux dee ay ficilkiiba kuma fuliyeen oo ay madoobeeyeen say bal matalan samayn jireen oo ay uleeyeenna oo wixii iyagu xad ay u arkayeen ee muxarafkaa ay kuma iyagu dee ay la yimaadeen ay ku u qumeen inay lala soo maray rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana waqaco keliya un xaafidna xajar kolley fatxulbaari umuurahan waa kusoo qaadaa xadiidkaa hore marka ibnu cumar sheegayo riwaayada muslimna soo qaadaa markuu sharxayo marka wuxuu leeyahay riwaayadii hore waxay su-aashayna iyagu intaanay xaddii oogin iyagu ay xad ka dhigteen inay rasuulka ilaahay su-aasha ay weydiiyeen tan dambena waxay nooguma sugan qabla su-aali inay wixii ay iyagu yaqaaneen ay dee bedeleen inay iyagu u qumeen ay fuliyeenba marka xaafid wuxuu leeyahay waxaa suurtagala imkaanu tacadud oo laba waaqacayn kala dhigno waayo taa laba n nin iyo naag bay ahaayeen tanna waa nin keliya waa mid amase waxa weeyaanba dee su-aashii bay laba yimaadeen oo waxa weeye markii iyagu in way degdegeenoo way uleeyeeno iyagoo jandigii dhacay ayay rasuulkii ilaahayna weydiiyeen weydiintoodiina waxaa ay dee waafaqday un la soo maritaankan iyagoo dee ficilkan ama fadeexaynta fulinaya inay laba soo mareene bal adigu in waxa weeyaan un daahirku wuxuu dee keenayaa kaa hore kane waa wax ka yar duwan haddaan tacadud ku xambaarno oon idhaahno waa laba waaqacay keliyin tan nin keliyaa laga hadlayaa taasna laba ruuxoo waxaan wada sameeyaa laga hadlayaa dee ishkaal ma jiro haddaan waaqaco keliya kaba dhignana bal waxa weeyaan waa su-aashoodii ay badhkood laba yimaadeen bay badh kalena waxyaalihiiba sii fuliyeen unbaaba markaa ixtimaalku noqon iyadoo su-aasha ay dhacday baa haddana rasuulkii ilaahayna lala soo marayba iyagoo wixii bal iyaga badhkood ay fuliyeen oo bal taas baana yar jamcintu ay noqonaysaa soo xaafid ibnu xajar ishaaro bal wuxuu yihi fadacaahum salى الlahu عalيه waslm faqaala haakada haakada masan imaka aad ninkan ku samayseen baa tajiduuna helaysaan xadda zaaniyi ruuxa zaaniga xaddiisa fii kitaabikum kitaabkiina masaan baa ku sugan oo sidan aad ka helaysaan qaaluu waxay dhahen nacam haa waa see xaddi fadacaa rasuulka ilaahay wuxuu u yeedhay rajula nin min culamaaihim culimadoodii kamid ay barhkood yidhaaheen waa inoo suuriya ninkaa la odhanayay faqaala wuxuu ihi anshuduka waxaan kugu dhaarinayaa ma kugu weydiisanayaa billaahi ilaahay aladii ilaahaasoo anzala dejiya atowraata towraad calaa muusa ilaahii towraad muuse kusoo dejiyaan kugu dhaariya amaan kugu weydiisanayaa haakadaa ma sidaas baa tajiduuna helaysaan xadda zaanii fii kitaabikum qaala ninka wuxuu laa may dhaartiibuu dee waa may buudho walowlaa anaka nashadtanii bi hada walowlaa anaka haddaanay jirin adigu nashadtanii inaad igu dhaarisay amaad igu weydiisatay bihadaa dhaartan muqalladkaade wuxuu yihi billaahi aladii anzala towraata calaa muusa arrintan aad oo adag aanad igu weydiisan lamukhbirka kumaan sheegeen ee arrintan iyo sin aad ii weydiisay aad taqliidka inuugu sugan yahay ayaa keentay inaan run sheego najiduhu waxaan helaynaa arajma oo kitaabka iyagana waxaa ku sugan waa rajmi baa kuba sugan walaakinahu sababtii buu caddaynaya ay uga tegeen oo kasuro uu batay zinadii fii ashraafina dadkii ashraafta yada ahaa ee waa madaxdoodii iyo dadkii kale ashraaftooda ahaa buu kuba batay ee nuqusha qaarkood iyo riwaayadka qaarkood baa laynoogu soo naqriyey ugu horreyntiisu kuba bilaabmay nin dee boqorkoodii qaraabadiisii ayaa waxaan sameeyey markaasuu xaddi dee inuu rajmiyo ayuu iska diiday oo dee waa ninkii waa madaxda ahaa dabadeed baa waxaa dhacay nin isna ashraaftoodii ah inay waxaanay kaba dhaceen oo dee wuxuu doonay inuu xaddii ku oogo qoladoodii baa soo baxdo inaad kaa ku bilowdo qariibkaaga kaa adigu hore aad ku bilowdo anaguna ma yeelina yidhaaheen oo dee adigiiba adiga kaa ka daaye horta ku bilow kan adiga xigtadaad ahaa ku bilow markay taasi dhacday deeto waxaan dhexe isugu yimaadeen fa kunnaa waxaanu ahayn buu ihi idaa akhadna shariifa ruuxa shariifka ah ee adigu ama jaah leh ama mansib leh ama deedna sabsaha sare taragnahu waanu iska dayn jirnay markuu waxaa sameeyo xadda laguma oogi jirin waidaa akhadna daciifa wixii daciifkaa ee liitay cid isaga ilaalisoo daafacda ama ximaayo aan haysan markay noqotona aqamna caleyhi lxadda xaddaan kuma oogeyna waa sida dee wakti kasta walaa badan oo ruuxii aan ximaayo lahayn inuu dee wax kastaa qabtaanba qulna ama ruuxii dee wuxuun adigu meeluu kuba tiirsan ee ximaayo wax ilaaliyo leh in waxyaalo badan isaga aanu dee markaa aanay qaban qulnaa waxaanu yihi markaasaa deeta markay taasi dhacdaan de qulnaa faqulnaa tacaalow kaalay oo fal najtamic aan ku kulano oynu isugu tagno calaa shayin shay nuqiimu aan ku ogeyno cala ashariifi walwadiic ruuxii shariifka iyo kii wadiic ahaa waxa labadaba aynu ku wada fulino ani aynu ku heshiino fajacalnaa waxaanu yeelnay ataxmiima madoobeyn ruuxa wejigiisa dhuxul loo marmariyoo la madoobeeyo hadhowba u iska mayri layne markay arrintu dhammaatay iyo suqyar soo meermeerkii hataa dhulkaa lasoo yarmarmarinay iyo wajada uleyn la uleeyo makaana rajmi halkii rajmiga iyo bedelkiisii baan yeelnay faqaala rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam allahuma ilaahayow inii anigu awalu man shaksika ugu horeeyaani axyaa nooleeyey amraka amarkaagii id waa xukumkaagii id amaatuu kol hadday dileen oo iyagu waa kuwaa dilay anaa ah ciddii ugu horeysay ee amarkaagii noolaysay faamara bihi ninkii ayuu amro farujiba muxsanna waa ahaaye waa la rajmiyey faanzla allahu caza wajala ilaahay baa soo dejiyey yaa ayuha arasuulu laa yaxsunka aladiina yusaaricuuna fi lkufr oo ilaa qowlihi in utiitum hada fakuduuhu de waa hadalka ilaahayeen hadduu wax takfiifa ah xaggiisa kaa heshaan ka aqbala haddii kalena oo rajmi un isagana agtiisa ay ku sugan tahayna dee ta ha aqbalina oo haddii ta laynu siiyo qaata yaquulu wuxuu leeyahay markaa tafsiirkii itu muxamedan waxay leeyihiin oo macnuhu yahay taa itu muxamedan muxamed u taga sala allahu calayhi wasalam fain amarakum hadduu idin amro bitaxmiimi madoobeyn wejiga ruuxa la madoobeeyey waljadi uray fakuduuhu dee hadhow dhaha waa nebi ambiyadaadii kamida ku fatwooday oo noogu fatwooday oo taasaa xujo idiin noqonay qaatoo aqbala wain aftaakum hadduu idinku fatwoodo birajmina faxdaruu ka digtoonaado ha yeelina faanzla allahu ilaahay baa soo dejiyey waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlظaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum اlfaasiquun aayaadkaas ee suuratu maayida inooguma sugan ee dee isku dhow dhow bakaas ayaa ilaahay soo dejiyey oo dee kuwa aan wixii ilaahay soo dejiyey aan wax ku xukumini iyaga ayuun baaba gaalo ah iyagaa daalimiina dee dulmigii weynaa weeye ina shirka la dulmun cadiim oo waa dulmigii weynaa iyagaa faasiqiino kana waa fisqigii weynaa ee almukhrij can ilmila kuwaas baaba ah saxaabiga xadiidka warinaya wuxuu yihi fi lkufaari kulluha ay hadihi alaayaatu aayaadkani fi lkufaari gaaladay ku tacalluqsan yihiin kulluhaa dhammaantood macnaa aayaadkani dee kollay siyaaqu waa taas iyagaa lagaba hadlayey yahuud iyo nasaaraba aayaadka way kuba sugnaayeen xukumkii injiileed iyo xukumkii tawraadeed ay ka tegeen baana dee umuurahani khaatimadeeda iyo bal matalan tandiidkii jaanibkaasa bay khaatimadeeda dhacdo aayaadku iyagay kuba tacalluqsanaayeen laakiin korle cibradu waa cumuumu lafdiga dee tay culimadu dee waataynu hore kitaabka ugu soo marray kitaab ulimaan macaasidu marka aanay dee istixlaal iyo jaxdi jirin macaasidii inay aanay ruuxa diinta kaba saaren baynu hore soo marro waana umuuraha halkan ujeeddadu ay tahay iyagu waxaan xukumkiibay bedeleen way kaba tegeen kanbaa ka fiican bay lahaayeene hadday dhacdo iyagiiba yaanay noqoninbe xukumkii ilaahay inta la bedelo la inkiro ama laba yidhaaho sida dee imaka badanba in kan kale ee la samaystay ama gaala samaysatay ama cid kale ay samaysatay ayaaba ka fiican oo kaasi ma roono oo wax lagu dhaqmi karaya maaha kana ka fiican taasi waa nooc inkaar nooc jaxdi weeyaan oo dee xukumkani waa imanaya arrinku hadduu yahay ruuxu xukumkii ilaahay inuu sawaab yahay uu kaa saxiixa yahay buu ictiqaadsan yahay taas baanu waxan uu hadduu mukhaalafadiisan uu kaba tegay ama rishu ha qaato ama dee wax kale san oo kale eexasho iyo waxyaalahani haba dhaceene inuu macsiyo yahayna waa u arkayaa xukumkii ilaahayna kaa sawaab yahay laakiin macsiyo ahaan buu u khilaafay mana inkirsanoo madina waa tan ta ay ujeedaan kufrun duuna kufrin iyo dulmun duuna dulmin ay yidhaaheen ee dee macaasidii kaba mid ah keenaysay ee ruuxii inaan dee waxa weeyaan dee islaamkii aanu taa kagaba bixin ama uu ka mid noqdo un dee kuwa in allah laa yakfir an yushraka bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa macnuhu waxa weeyaan arrintu hadday jaxdi iyo ay tahay kanaa ka fiican kaa kale xukumkii kaas laguma socon kare kanaa ka toosan oo kanaa kaba fiican iyada taasi hadday tahay waa inkaar iyo jaxdi iyo dee umuurahani way wada imanayaan arrinku hadduu yahay ruuxii oo uu arka xukumkii ilaahay inuu dee kaa saxiixa yahay taa uu rumaysan yuu ictiqaadsan yahay ee dee shahwo ahaan ama hawo ahaan ama rishwo uu qaatay iyo waxyaalo ama wax kale uu ugaba tegay xukumkii inuu fuliyo wax kale uu markaa kuba tegay isagoo qalad iyo macsiyo taa u arka dee waa tan uu leeyahay oo dee macaasidii ayay la mid noqonaysaa macaasidii bay laba mid noqonaysaa ee laakiin dee maaha macnu un iyagii hadday kuba soo degtay inaanay dadkii muslimiinta kuba daboolmahayn ee laakiin dee axwaashaas iyo kala qaadadaas ama tafsiilkaas ayay noqon kufriga halka la gaadhsiinayo ku noqonayo makiin mukhrij can ilmilla mise kufri duuna kufrin baaba u noqon alxukmu bigayri ma anzala lah ruuxoo kol haddii uu macsi ahaan u arko inuu qaladdan yahayna uu arko laakiin si kale unu ugaba baydhay xukumkii ilahayna ka sawaabkii ama saxiixa ayay u arko iyo dee kii isagu lahaa kanaaba kaba roona wax lagu socon kara in waa wax laga tegay kaasi maba rumayso dee waa gaalkaas isagu kuba gaaloobaya xadaثna بن نmayri وabو سacيidi الأشhج qال xadaثna وkiع qال xadaثna الأcmش بhda الإsناad نaxو إlى qwله فأmara bه النبy صلى الله عليه فأmara bه النبy صلى الله عليه وسلم frujima وlam ydkr muu sheegin eeg wakiic weeye ina markii hore acmash abuu mucaawiya ka warinayay imikana waa wakiic baa halkii ku jira abuu mucaawiya haddaba abuu wakiic riwaayadiisan uu acmash ka wariyey muu sheegin maa bacdahu min nuzuul aaya waa rasuulkii ilaahay baa rajmiyey iyo taas mooyaane waxa weeyaan intan kale ee ahayd in faanzala allahu caza wajala iyo intaas iyada riwaayadiisa kumay sugnayn wakiic وxadثnي hاrون بن cبdاللahi qال xadثna xajاaج بن محamdi qal qاala بن jurayجin xajاaج بن محamed ba wuxuu yihi iبn jurayج baa yihi kollay marar kala duwanna waan isku soo baraarujinay xajاaج بن محamed اlacwar almasisi oo nin ثiqa ah oo de iبn jurayجna in badan wax ka wariyona in badanna taa soo aragnay caadadiisay tani tahay oo xadaثnي iyo akhbarani iyo غaaliban ma isticmaalo tanu isticmaala imika xajaaj baa muxuu yihi qaalad hore waa xajaaj baa wuxuu yihi qaala bnu jurayjin waana sheekhiisa eeg hadduu ninku tadliis iyo waxaa lagu yaqaano uu qaala fulan yidhaaho camtii bay laba midtoo xadiidka itisaal laguma xambaaro dee kol hadduu mudalisayna waa laga joogsadaa ilaa uu samaacii caddeeyo laakiin isaga ayay caadadiisa ahayd inuu qaala yidhaaho qaala bnu jurayj yidhaahona waana sheekhiisii wax ka maqlay wey qال بن جurayجi أخبرني أbو الزبير أنه سمع جابر بن عبداللahi يقuل رجم النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu rajmiyey رajuلa nin min أسلم reer أسلمa uu rajmiyey waa tii aynu soo maray waa maaciz waa nin reer أسلمu ahaa warajuلa nina uu rajmiyey min اليahuudi yahuud kaba midiye وامرأata صaaxibadiisii haweenaydiisii waxaa looga jeedaa waa tii uu ka zinaystay zawjadiisii loogama jeedo maaha zawjadiisii lama rajmin oo saaxiibadiisii uu kaba zinaystay riwaayo inoo dambaysana wamra'atan bay haydoo dee waa taa isaga ay wada zinayseen kuwaasna uu rajmiyey dee waa taa haweenay reer kaamid ahayd bal haddaan juhayniyadiina mid gaara kaba dhignay iyo mid reer juhayne ahaydba haddaynaan iskuba fasirin iyadna waa rajmiyey haweeney kaloo reer aslam ahayd oo waa tii aynu xalay casharka inooguba dambeysay taasna rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu rajmiyey waa inihii uu rajmiyey intubana ictiraaf iyaba taasun baabay ahayd dee kuwan yahuudoodna waxaa lagula xambaarayaa un iyaga dee dariiqoodii ama iqraarkoodiiba inay ahayd kuwani ay qirteen bal haddii dee shahaado ahaydna waa nidhaa ahlu dimaa dhexdooda laysu aqbalaa halkan imaam nawowiya wuxuu leeyahy shahaado iyada kuma sugnaanayso dee muslimiin kale hadday gaalo ayiin ictibaar shahaadadooda ma laho ruux muslimana shahaadadii ku markhaati furaya looma aqbalayo ama ay u markhaati furayo gaalkiina loomaba aqbalayo ee waxa weeyaan in se de waa iqraar ee aad u muhimku iyaga dhexdoodii haddii dee shahaadadoodii ay tahay waaba laysu aqbalaya abi daawud sugantiisana waxaa kuma sugnaa inay afar markhaati ay jireen oo caddeeyey inay iyagoo iskula jirka arkeen oo macnaha labadii xubid ay iskula jiraan ay arkeen xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana rawx bn cibaadata qaala xadaثna bn jurayji bhada isnaadi milahu غayra anahu qaala wuxuu yihi markii hore ibnu jurayj xajaaj ibnu moxamed baa ka warinayay makana rawx ibnu cubaadata riwaayadii xadiiskuna waa isnaadkii dee ibnu jurayj wixii kaba dambeeyey xadiiskuna waa kaynu kaba soo baxno kala un laakiin isagu halkii muxuu yihi wamraa tawdiy halkii u yihi warajula min alyahuudi wamraatahu muxuu yihi wamra'atan waa haweeney oo dee iyadaana ka cadkii hore ee taa horena saaxiibadii maanuguba fasirna وxdثna أbو كامل الجحdري qال xdثna cبدالواحد qال xdثna سلaيمان الشhيباني qال سألت waxaan weydiiyey cبداللahi بن أbي أwفا وxdثna abوبكر بن أbي شhيبة وlفd lah lfdigan abو كامل ma lhe abوبكر بن أbي شhيبa leh xdثna علي بن mسir عن أbي إسحاq الشhيباني سلaيماnkii weeye abو إسحاqn abو إسحاqna waa kunyadiisii سلaيماnna waa magaciisii qاl wuxuu hi abو إسحاq ma سلaيمان سألtu cبداللahi بن أbي أwفا ayaan weydiiyo waxaan idhi hal rajama miyuu rajmiyey rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay cid miyuu rajmiyey qaala nacam haa buu ihi qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi abu isxaaq baa odhanay waxaan idhi oon ku idhi cabdullahi bn abi awfa bacdamaa unzilat suurat nuur suuratu nuuri an qablaha arajama ma wuxuu rajmiyey bacdamaa unzilat intii lasoo dejiyey suuratu nuuri suuratu nuur am qablahaa mise horteed qaala wuxuu ihi la adri ma garanayo cabdullahi bn abi awfa ayaa idhi bal horta faa'iidada su-aashan uu weydiinayo bacdama unzilat suuratu nuuri am qablahaa waxay tahay faa'iidadeeda suu xaafid ibnu xajar yidhaaho haddii uu yidhaaho intaanay suuratu nuur soo degin ayaa rajmigani ahaa dee waxaaba la odhan kari lahaa ama ina waarid noqon lahayd iyo wax soo aroora suuratu nuur markay soo degto on rajmi ku sugnayne fajriduu kula waaxidi minhuma mi-ata jaldatin ay tahay rajmigii jaldigaa nasakhay haddii ay tahay suuradda horteed rajmigani intaanay soo degin de haddii ay suuraddii bal maalan dabadeed ay tahayna oo rajmigan intan uu rajmiyeyna dee iyada waxaaba laba odhanayaa dee in xadiidku ama ficilkii rasuulku aayaddan inay zaanigii iyo zaaniyadii muxsan iyo muxsankii ah labadiiba uu kuba dhacayaaye xadiidkii waa khaas yeelaya aayadiyo taas baa la odhanay waa faa'iidada su-aashiisan bal taasba wey arrinta kale jirtaana waxa weeyaan oo bal horta saxaabigan jaliilkaa qowlkiisan uu yihi laa adri dee iyada taasna bal dee waa waraciisii iyo bal taas bay tilmaamaysaa iyo dee ruuxii caalimka ama ninkii culimada marka wax la weydiiye wixii uu garanayana inuu sheego wixii kalena uu yidhaah maba garanayo waata yidhaaheen laa adri nisfa alcilmiba bal dee hadalo bal matala moxamed ibnu cajraan ayaaba dee hadalka malaa lahaa imaam axmed baa wariyo shaafici buu ka wariya shaaficina malik waa sanad saa soo xidhiidhay ida akfala alcaalimu laa adri usiibat maqaatilu ninkii caalimka ahaa hadduu ka qaafil noqdo halmaamo ka tago laa adri oo ujeedadu dee wax kastaba waa ka jawaabaya kolkol waxaanu garanayn oonu hubin buu iskaba odhanaya usiibat maqaatiluhu macnaha meelihii uu u dhimanayey ama maqaatilshiisiiyo halbowlayaashiisii baa la asiibay macnaha halaag baa isagii kuma imanaya oo dee bal matalan waa taas oo laa adri waxaanay tilmaamaysaa ruuxa waraciisii iyo tasabutkiisii iyo taasay tilmaamaysaa ayay tilmaamaysaa arrinkan saxaabigu waa taa horta waxaana ay tahay iyada rajmintii rasuulka ilaahay rajmiyeyna waxay ahayd suuratu nuur dabadeed bay ahayd saxaabigani ha ka joogsado ha yidhaaha ma garanaye way kaba dambeysay oo waxyaalaha dee kaba dambeysay inoo tilmaamaya axaadiitan imaka aan soo aragnay bal kan yahuudiyeenka iyo haddaan iskaba dayno haweeneydii reer aslamaynu xalay soo aragnay uu rasuulku unays u diray saxaabigaa unays la odhanayay uu diray waxaa xadiidka warinayay abu hurayra dadkii warinayay kaba mid ahaa abu hurayrana sanadii toddobaad akhirkeedii buu soo gaadhay madiina buu soo hijrooday marka suuratu nuurna xaadisadii ifkigay kuba soo degtay markaa ay dee inteeda badan waxaanay ahayd ama dee qaswadii muraysic ama ay taasi dhacday qaswadii reer bani musallaf sanadii afraad iyo tii shanaad iyo tii lixaad intaba adi way timi bal haddii tii lixaad ba ahayd ugu dambeyn kolley abu hurayra waqtigaa maba joogin dadka inoo warinaya waxaa kaba mid ah isagna ibnu cabaas oo xaafid ibnu xajar siduu yidhaaho oo sanadii sagaalaad buu maa hooyadii markay yimaadeen ay madiine soo gaadheen bal oo dee markii aabihii rasuulka ilaahay fatxu maka dhexda uu kulaba kulmay haddii hadalka xaafid waxaaba dee malaha si waxaani markaa laba soconay weli ay dambeeyeen oo maka kuba dambeeyeenoo bal adigu rajmintii rasuulka ilaahay rajmiyey uu rajmiyey qolooyinkaas waa intii suuratu nuur ay soo degtay dabadeed dee kolley xukumkaa rajmigiiyo umuurahaasna wataan hore soo ogaanin وxdثني عيسى بن حماد المsري qال أخبرنا اللyث عن سعيد بن أbي سعيد عن أbيه عن أbي هريرةa أنه سمعه يقول سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول bal kolley cid inagu cusubi sanadka ma jirto caawa maba arko wax inagu cusub ciise bnu xamaad ilmisrina waa ninkaa reer masar oo dee atujibiyuna way yidhaahaan malaa waa reerkii abu muusana kunyadiisu ay tahay zuqba lagu naanaysaa zuqba isaga iyo aabihiiba waa laqab isaga iyo aabihiiba ay leeyihin oo zuqba la yidhaah laba boqol iyo siddeed iyo afartankii hijirada ayuu dhintay isagoo sagaashan dhaafayo waxaana siday yidhaahaan aimadu آkhiru man xadaثa can اlayث min الhiqaat manaa ciddii layth ibnu sacad la kulantay ee wax ka warisay ee dadka lagu kalsoon yahay maha nin daciifoo dee waxyaala sheegtay ee dadkii lagu kalsoon lagu kalsoono ahaa waa ninkii ugu geeri dambeeyey isagaa ugu dambeeyey cid xadaثanaa layth tiraaha oo lagu kalsoonyo iqaa waa ninkii ugu geeri dambeeyey waayo laba boqol iyo sideed iyo afartan dee muddo dheer buu kaba dambeeyey markaa layth ibnu saacad oo malaa dee muddo isagaa dee aada u cumriyo malaa toddobaatan sano ka badan be bal waxa weeyaan un waa aakhiru man xadatha can layth min ahiqaat min ahiqaat oo dacafadaa la saaraya waa ruux lagu kalsoonya oo layth yidhaha xadathana layth waa ninkii ugu geeri dambeeye weya saciid almaqburi aabihii abu saciid almaqburi buu ka warinaya aabihina kaysaan baa la yidhaha labadoodana nisbadada almaqburi way sitaan haddaba wuxuu yihi abu hurayra rasuulka ilaahay baan maqlay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xaalu ku qowliyay idaa zanat hadday zinaysato amatu axadikum waa midkiin addoontiisu fatabayana uu caddaado zinaha oo qirasho ay qiratay ama dee caddayn kale oo ay dee markaas ay caddaato falyajidta ninkii lahaayo sayidkeeda ahaa ha jeedlo alxadda xaddii ha ku oogo xadduna waa ulayn la uleeyo un walaa yusarib calayha dee kol haddii xaddii lagu ogay ruuxa xad iyo canaan kale y laysuguma darayo yaanu canaananin oo xadday ayaa kuba filan khalaas laakiin canaan damba iyo wax iyo taasi yaanay jirinba uma in zanat mar labaad hadday sinaysato falyajlidha laxadda macnaa xaddii ha ku oogo walaa yusarib calayha yaanu canaanan uma in zanat ihaalihata mar saddexaad hadday ku noqoto fatabayana zinaha falyabichaa waa markaa saddexaad dee kolley xaddiina waa oogayaaye ruuxan aan wixii ka joogsanayne kolba ku noqonaya iyadoo la xaday dadkaa aan hagaagsanayne ama fisqiga iyo xumaanta iyo fasaadka wehelka ah suxbadooda lala saaxiibo iyo la joogooda wax habboon ma aha ee markaa ha isdhaafiyo weeyo ha iibiyo walow bixablin xadhigba haba noqoto min shacarin timaa ujeeddadu ee waa dhagor laga sameeyey oon qiimo saasaba lahayn waxaan qiimo lahayn ba ha isku iibiye waa haska ha iska iibiyo oo macnaa yaan usii haysanin ruuxa caynkaasin xumaanta aan kaba joogsanahayn bal xadiidka wuxuu inoo faa'iideynaya waan kusoo laabmi doonaa iyo axkaamtiisa horta duruqdiisa badan ee uu soo naqlinayo ayaan imika carabka yar maraynaynaa wuxuu ihi muslim xadaثna abubakr بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima jamiiعa can ibni cuyeynata ina cuyeynay labadoodu ka wariyeen x waxadaثna cabd بn xumaydi qaal akbarana mxamed ibn bakrin اlbursaniyu qaal akbarana hishaam bnu xasaana kilaahumaa can ayuba kilaahumaa muxuu leeyahy waa hishaam ibnu xasaan iyo sufyaan ibni cuyeyna labadoodaasba waxay ka wariyeen can ayuba bni muusa x وxdثna abubكر بن أbي شhيبة qال xdثna أbو اسامة وبن نمyr وcبد لله بن نمyr عن عbayd للhi بن cمر وxdثnي hاrون بن سعيد الأيلي qال xdثna بن وهب qال xdثnي اسامة بن زaيد وxdثna hناad بن الصري وأbو كرayب وإسحاq بن إبراهيم عن cبدة عن سليمان عن محمد بن إسحاaq kل hؤلاaءi عن سعيد المqبري dad badan buu isu keen dabageliye bal kul haaulaahi wuxuu leeyahay halkan moxamed ibnu isxaaq baa inoogu dambeeyey oo waa kan waxaa ku xigay isagana ka horeeya un usamat bnu zayd ilaythi nin saddexaadna waa cubaydullaahi ibnu cumar alcumari ninka afraadna waa ayuub ibnu muusa afartoodaas buu sheegayaayo kuwaa dhammaantood can saciidin almaqburiyi bay ka wariyeen can abi hurayrata abu hurayra hadda eeg sanadkii horeynu soo maray layth ibnu sacad uu saciid almaqburi ka warinayay maxaa inoogu sugnaa can saciid ibni abi saciidin can abiihi aabihi can abi hurayrata halkana muxuu yihi can saciidin waa ninka hore can abi hurayrata oo aabihii baa meesha ka dhacsan ama aabihii kama dhacsanaa leeya aabihii baa ka maqan riwaayada saciid almaqburina horta dee mid kastaa waa itisaalunoo saciid almaqburi abu hurayre waa la kulmay in aabihiina uu la kulmay markaa saciid almaqburi abu hurayrena toosu ugaba wariyaa dariiq waasidada aabihiina uu kaga wariyaa labadaba waayo abu hurayre uu soo gaadhay waa la mujaalasooday waxbuu kaba wariyaa markaa in waasida la-aana abu hurayre uu kaba wariyaa biwasidati abihiina uu kaga wariyaa marka riwaayadaa hore waa sidaa inooguma sugnayd qolooyinkan afartuu inoo tiriye mid ahaan buu kasoo reebi doonaaye iyaga waasidadii ma jirin saciid baaba ka warinaya toos uga warinayay dee abu hurayra ilaa ana bna abi isxaaqa laakiin ina isxaaq waa moxamed saaxib asira qaala fii xadiidihi wuxuu ku yihi can saciidin can abihi ag riwaayadii hore laysna wuu sugnaa ta ibnu isxaaqna waa sugan yahay saddexda kale laakiin riwaayadooda can abihi kuma sugnaa can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam fii jilda jaldi alamati idaa zanat halaatan saddex goor markay zinaysato uma liyaabica fi raabicati welibana arrin kaleo moxamed ibnu isxaaq taa hore waxaan soo aragnay uma in zanat ihalisata fatabayana zinaha falyabichaa waxaa riwaayada kuma sugan hadday mar saddexaad zinaysatona ha horta ha uleeyo xodii ha kuma ogo markaa dabadeed marka afraad uma liyabicha fi raabicati ta afraad haba iiliyo xadiidka duruqada dhintan yaray noo hadhaan sii raacinaya xadaثna cabd لlahi بn mslmة الqacnabiyu qaala xadaثna maliku xa وxadaثna yaحya بn yaحya wlafd lahu qaala qarأtu عlى maliki can ibn شhihaabi can cubayd الlahi bn cabd لlahi can abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslama su-ila waa la weydiiyey can اlamati adoontii idaa zanat walxaal lam tuxsin ani guursan ixsaanku siatin xalayba soo haynay tasawujka dee guur saxiixa la guursadee wax loogu taga ixsaan waa la yidhaha ixsaanku cifada iyo dhowrsoonida oo dee waa ruuxii muxsanada ee cafiifada ahayd dhowrsaasna waaba la yidhaha ixsaanku islaamkii uu noqdaa oo dee islaamkanayna xumaantiibuu ruuxii kaba ilaalinayaa ixsaanka oo kale xorriyadiina waaba la yidhaha addoomaha marka laba sheegayo isagana xornimadii waxbay ruuxa waxaanu markaa addoonka iyo isnaacay ee dee waa sidee xoolaha loola dhaqmayaa tan la iibsanaya la dhaxlayo kolkol markaa waxaa laga yaabaa nafsiyadiisi iyo wax iska ilaalintiisi waxaasi inay ee aanu dan kaba gelin sharaf uu dhowranayo aanu jirin laakiin islaamku markaa isagana sharaf dhowr dhowrashada meede ayuu keenaya iyo ruuxu inuu waxyaale kaba joogsade intaba ixsaan waa la yidhaahya laakiin halkan waa aan guursan qaala markaa wuxuu ihi markaa taasaa la weydiiyo in zanat hadday zinaysato fajriduuhaa uma in zanat hadday zinaysato fajriduuhaa uma in zanat fajriduuhaa uma kol haddii wixii ay ka joogsan weyday biicuuhaa iibiya walow bidafiirin facil macnaa mafcuula weeye waa xadhigaa soohan ee la tidca ama la soohay kaasba a ku iibiseen waxaan qiimo weyn oo saasa lahaydba isdhaafi isdhaafiya weeye a kuma iibiseen iska iibiya qaala bnu shihaabin ina shihaab baa wuxu la adri ma garanayo bacda haalisati ma marka saddexaad markay zinaysataa iibkani dhacayaa la isfaray aw raabicati ama marka afraad waa taa aynu soo marnay uma libayca fi raabicati riwaayadii ina isxaaqe waqaala alqacnabiyu fii riwaayatihi qaala bnu shihaabin baa wuxuu yihi waa tafsiiraan wadafiiru alxablu macna bimacna almadfuur weeye waxaa la isdhexgeliya dee la tidce la adkitaas baa dafiirku uu yahay bal matalan sida dafaairta timahoo kale oo dee ti axaadiisa kuba timiyo dafaairta oo kale marka xarigii weye bal kolley xadiidkii iyada halkan waxyaalo way inoo dambeeyaan kale oo iyaga duruq kale ay inoo dambeysee laakiin intan yar baa waxoogaa kusoo yar noqonaynaaye horta ta iyada inooguba sugan oo xadiidkii inooguba sugani xaddan zinadu kuma koobna dadkii xorta ahaa ee addoomihii marka ay jireen iyo dee marka ay jiraanba hadday zinadii ku dhacaan xaddii waa lagu oogayaa taasi iyadu waa mid laakiin waxay kaga duwan yihiin addoonkiina waa looga qiyaas qaatay oo bal matalan ilaahay baa wuxuu uhi faidaa uxsirna fain atayna bifaaxishatin facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab haddii ay guursadaanba haddii ay faaxisho laba yimaadaan dumarka muxsanaadka xaraairtii baan imaka kuba fasiraynaa muxsanaadkii dumarkii xaraairta ahaayee dee iyaguna wixii korkooda ahaayee cadaaba barhkii ayaa korkooda ah ee cadaabkii haddii la kala barhayana bal boqol ulood hadday jireen kontonkii ulood waa tansiif laakiin rajmi marka ay noqoto haddii la yidhaha rajmigii ha la kala barho arrinkuna dil uu ahaa ma kala barhmayo taasi markaa maxay keenaysaaba iyagu ama ixsaan ha jiro ama yaanu jirinbe iyaga xadoodu waxay noqon jaldi bay noqon jaldi bay noqonaysaa addoomihii addoon haddii lagaba hadlayo addoonkana wax faariqo udhexeeyaa ma jirto wax faariqo udhexeeyaa ma jirto isagiina waa laba xukun laakiin arrin baa markaa yar imanayso xadiidka maaliki ee inoo dambeeyey su-ila can ilamati idaa zanat walam tuxsin marka haddii laakiin ay ixsaan leedahay xukunku inuu taa ka duwan lahayo muxsano tahay ayaabaa laga fahmayaa laakiin tani wax mafhuumay leedahay ma jirto waayo aayaddii baa lafdigeedu taas yahay fain atayna bifaaxishatin faal weliba faidaa xsinna facalayhina nisfu maa cala lmuxsanaati min alcadaab oo aayaddii waxaabay kaba hadashay kuwii muxsanaadka ah ee dumarka mee addoomihii dee guur ba ark guursaday in xadda lagu oogaya ay tahay kala badh xaddii dumarka xaraa'irtaa lagu oogayay dilkuna ama rajmu ma kala barhmayo marka aayaddii taasaan kaba qaadanaya axaadiisan aan haynana bal guud ahaan jaldigii baan kaba qaadanaynaaye horta waxa weeye iyaga hadday muxsani ay dee guur soo mareen ama jimaac dee taas iyo haddii kaleba xaddoodu waxay noqonaysaa intan bay noqonaysaa arrinta kale xadiidka inooguba sugan halka ninkii sayidka ahaa ayaa la amray inuu xaddaa ku ogo horeynu usoo maray xuduuddu waa axkaam suldaaniya suldaanka ma madaxdii baa oogeysa afraadu shaqo kuma laho ma oogeyso afraadu xaddii ma oogeyso laakiin halkan maxay tahay ninkii sayidka ahaa ee isagii waaba addoonkiisii ama addoontiisii xaddii wuu ku oogayaa waayo isaga waa wax gaar ah sayidkii awoodda wuu leeyahay oo waa kan rasuulka ilaahay baa isagii amray inuu taa laba yimaado kolley madhabjamaahiirna mala waxaan abu xaniifa ahayn oo le taas ma laha ayaa madhabkoodiiyo laakiin dee xadiidkana taasu daliiluya ama axaadiis halkan inooguma sugan arrinta kale iyada inooguma sugan xadiidka oo kalena waxa weeye oo laftigiisa kusugan ruux hadduu marzinay soo laxado zinadii ku laabmo xaddii hore waxba ma taraysa xaddii hore zinadii ahayd xaddii waa lagu celinaya haddaba mar kale hadduu noqdo waa lagu celinaya khabrad iyo wixii noo wada saasun xaddii waa laguba celinaya laakiin faa'idu inoo kordhiyey sheekhu halkan oo ruuxii waa zinaystay lama xadin haddana wuu zinaystay lama xadin haddana waa zinaystay lama xadin markii dambe ay noqotay in xaddii lagu oogo xad keliyaa ku filana lama odhanayo intaasoo xad baa iyadii kol haddii wixii way istadaakulayaan wixii way istadaakulayaanoo xad keliya ayuunbaa laguba oogaya taas waana dee laftiga xadiidka inooguma sugna waa tan de arrintan dadkaa fusaaqda iyo ahl almacaasi inaan la dhex gelin aan dee waxayna la saaxiibin oo lala joogina xadiidka way inoogu suganta waa kan rasuulka ilaahay yidhi iibiya xataa wuxuu wax yar oon qiimo lahaynba waxa lagu iibinayaa haba noqdeen laakiin arrin baa taala ruuxii ceeb weeye waxani xun waa kan faruu ka qaadaya haddana wuu iibinayaa cid kalu kama iibinayaa oo cid kale oo laleeyahay ciddii kale kama iibi dee waana tii aayadda ruuxa muslimkii dee waa kan addiin o nasiixaba ayay ahayd maxay san arrinku noqonayaayo waxay leeyihin xaaladan hadduu dee taas iibiyo waxaa laasim ku noqonaysa ceebtan inuu caddeeyo waayo ruuxu inuu qariyo maaha ceeb uu ogyahay tanna waaba ceeb xun laasim bay kuba noqonaysaa markaa dee ruuxii kuba gelayay iyada haddii uu kuba galo intaas waxaa dhici karta arrintu inay isbedesho gacantan labaad ay gashay inay iskuba bedesho ruuxani ama isagu icfaafiyo ama cid kaleba u guuriyo ama si kaleba u ilaaliyo baa suurtagale tabadul in arrintani inay keento isbedelba ay keento muhimku waxa weeye waa in ceebtii inuu de iyo wixii uu sheego unoonu ruuxa ceebtii uba qarin وxdثna أbو الظاhر qال أخبرnا بن وهب qال سمعت مالكا يقول xdثnي بن شهاaب عن عبayd اللh بن عبد اللh بن cتبة عن أbي هريرة وزيد بن khالد الجهني أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سئل عن الأmة بمثل xadيiثihma waa raggii horeynu soo marnay xadيiثkoodii mid laba mid ah ayuu kuba wariyayoo de markii hore imaaم مالك waxaynu soo aragnay cabdullaahi bnu maslamata alqacnabi iyo yaxya bnu yaxya atamiimi labadaasaa kaba warinayey maantana ibnu wahb baa kaba warinaya xadiidkii walow zayd ibnu khaalidna saxaabiga uu kusoo biiray saxaabi kale lafdigu markaa waa kii horeynu soo maray walam yadkur laakiin muu sheegin ibnu wahb riwaayadiisa qowl bni shihaabin wadafiru alxabli ee qacnabi sheegay intaa kumay sugnayn waxadaanii camru inaaqid qaala xadaanaa yaxya يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح وإن كيسان حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله معمر إيو وحويان دي صالح بن كيسان عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا labada nin ee dambana shakigu xadiidkooda waa ku wada sugan yahay oo shakigu halkuy waa dee saalix ibnu kaysaan iyo riwaayadan macmar shakigu sheegayaana waa maxay waa fii beyciha fi الثaلiثati aw الraabica waa hadalkii uu lahaa zuhri laa adri bacda الثaلiثati aw الraabicati ma marka saddexaad ba mise waa marka afraad kanna waa ku sugan yahay o de horta saddex goor waa xadaya marka dambena waa iska iibinaya kol haddii dee ruuxii markaa raje markaa ma laha kol hadduu intaasoo gooroo laxaday haddana wixii unu ay dib ugu noqonaysa baabu taakhiiri اlxaji can الnufasaa'i wuxuu u baabaysan yahayba xaddii dibdhigeedii laga dibdhigayay can الnufasaa'i ti iyadu markaa umushahaydo macnaha haweeney baa waxaana ku dhacday faaxishadan xaddina ama ha qirato ama ha lagu caddeeyey way laasimtay laakiin waabay dhashay markaas iyada taas oo kale maxaa xaddi waaba kan dibdhigii lagaba dibdhigayo laakiin dee ruuxu hadduu dilkiisa kolley uu ay rajmi uun ay tahay waa taa aynu soo maray ilmi iyo taa in la ictibaarinayo laakiin markay jaldi tahay iyo ulayn dee ruuxu markaa waa tan waa laga dibdhigaya ruuxii xanuunsanayana waa lamid intuu ka caafimaadaya waa la sugaya xdثna محمد بن أبي بكر المqdمي qال xdثna سلaيمان أbو dاd waa imaamkii أbو dاd الطyاrسي de kitaabkiisa kutubtiisa qarnayn soo gaadhay سلaيمان بن dاd qال xdثna زائدة عن السدي اسماعيل بن عبدالرحمن بن أbي كريم ama de waxa wey horeynu usoo marnay waa السدي الكبير ama السدي الصغير waa benaar oo kitaabka kuma sugne محمد بن مروان marka ismaaciil waana nin taabiciya kolley dee xufaadii iyo raggii idqaamka badnaa ayaanu ahaan dee ragga qaarkood cabdiraxmaan ibn hadiya ha tawsiiqiyeen can sacd ibni cubaydata can abi cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan isulami waa ninkii muqriga ahaa ee cabdillahi ibnu xabiib la odhanayay horena aynu usoo maray dee qur'aankii iyo bal matala xadiidkii khayrukum man tacalama alqur'aana wacallamahu iyo inoo warinaya abu cabdiraxmaan isulami qaala wuxuu uhi khadaba caliyu cali baa khudbeeyey faqaala wuxuu uhi yaa ayuha nnaasu dadow aqiimuu ooga calaa ariqaa'ikum dadka addoomihiina alxadda xadda ku ooga man axsana minhum waman lam yuxsin kii isagu guursaday iyo ka aan guursanba dadkii iyagu sayidayaashii baa lala hadlayaa wax lahaa xaddi ku ooga hadday zina kuba dhacaan faina amatan adoon lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam usugnayd baa zanad sinaysatay faamaranii wuxuu amray an ajlidaha ina iyaga xaddooda waa jaldi una inan uleeyo oon jeedlo ayuu i amray faidaa waba hiya wuxun baaban arkay xadiidu cahdin waqtigeedu inuu ku dhowyo binifaasin inay markaa dhashaybo ay umul tahay ayuun baaban arkay fakhashitu waxaan kaba cabsaday in ana jaladtuha haddii aan uleeyoon jeedlo oon konton ulood ku dhufto an aqtulaha dee waa ruuxana daciifkee weli quwadeedii aanay usoo laabmina inaan dilaba fadakartu arrinkiibuu kaba joogsado de waa arrintan kale kusoo baxday fadakartu dalika linabiyi sala allahu calayh wasalam arrinkaas baan rasuulka ilaahay u sheegay faqaala wuxuu yihi inaan ka joogsaday dee waa loo kaadiyey une axsanta si fiican baad yeeshay waxadaثna isxaaq ibnu ibraahima qaala akhbarana yaxya bnu aadama qaala xadaثana israa'iilu can isudiyi bihada lisnaadi walam yadkur muu sheegay man axsana minhum waman lam yuxsin lakin waa isla xukumun baan leenahay wazaada fi lxadiisi xadiiskii baa wuxuu ku siyaadiyay uturkaa ka tag daa xataa tamaathala kollay labadii tood ee mudaarica midig maqan tahaye waa xataa tatamaahala lishifaa ilaa ay ladnaanayso weeye quwadeedii soo noqonayso haddii la yidhaha tamaathala almariidu macnaa waa tacaafa oo dee waa ladnaaday weeyaan ilaa ay ka ladnaanayso ka fayoobaanayso ukaadi taasuu ku yidhi xadiidka ta inoogu suganaa dee jaldigii inuu waxa weeyaan waajib ku yahay cala alamazaniya waa tii aan axaadiis hore kuma soo maray ruuxii bukay iyo tii umushahayd iyo kuwaasna markay jaldi arrintu tahay jaldigoodii waa la dibdhigaya ilaa intay kaba bogsanayaan allah subxaana wa tacala aclam